بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة نحمد الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه بما من علينا به من الإسلام والإيمان والإسلام من الإيمان من الإسلام والإيمان والتوحيد إلهي تبارك وتعالى وحنقوم هذا علينا waxyaabaha isaga nagu galadaystay oo min alislaami ah islaamnimada iyo waliimaani oo ah iimaanka iyo watawxiid ilaahi tabaaraka wa tacaala waa noo kaamilay diinkeeni waxaa lagu raala noqday islaamnimadiisa ama islaamnimadeednima islaamkiisii allah wuxuu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina maalintaani waxaan idin kaamilay buu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala diinkiini diinkeeni waa dhamaystiran yahay waa kaamil wax kama maqna wixii allah usoo dhiibay rasuulkiisa uguna talagalay in adduunkaani lagu dhaqmo ilaahay lagu caabudo wax ma maqnaa fii xayaati nabiyi sala allahu alayhi wacala aalihi wasalam ayaa la kaamilay waxaana laguma soo dari karo waa buuxaa wax ma dhamana meel wax lagaga darayo ma laha qof allaale qofkii isku dayo in waxaan inay diin ay yihiin diinkaa diiday inaysan ku daranaynin waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina nimcadaydi nimcooyinkaygi waa idinku taam yeelay buu leeyahay allah tabaaraka wa tacaala waraditu lakum alislaama diina waxaan raalli idinku ahay islaamnimada xagga diin ahaan diin oo diin islaamka aan ahayn alla ma aqbalaayo liqowlihi tacaala waman yabtaqi غayra alislaami diinan falan yuqbala minh wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofkii dalbo raadiyo is yidhaahdo wax diinka islaamka aan ahayn ama ay diin ay yihiin lagama aqbalaayo aakhirana waa mid ku khasaaray haddii uu qaato wax diinka islaamka aan ahayn waa ku khasaarayaa khasaaratu alaakhirati fi nnaar fi dukhuuli nnaar way wax kale ma aha ilahay aan ka magan galnay khasaaro naar aakhiro markii la sheego hee waa naar galitaanka naarta la galaayo way hiya acdamu khasaara ayada way allah agtiisiina diin markii la yidhahdo waa islaamnimo wax kale ma aha ilahay wuxuu leeyahay ina diina cinda allahi alislaam alla agtiisu diin markii la yidhaahdo waa islaam alislaamu huwa diin wadiin huwa islaam diin markii la yidhaahdo islaamnimo ilaahay agtiisii kaas ayaa islaamka xaqa ah diinka la sheegaya waa kaas hadaba laa yasixu alislaamu waliimaanu waalcibaadatu ilaa bitawxiid islaam ma ansahayo iimaan ma ansahayo cibaado ma ansaxayso ilaa bitawxiid illaahi tabaaraka wa tacaala ilaa in la keliyeeyo allah mooyaane diinku wuxuu ku dhisan yahay diin ku yahay iimaanku wuxuu iimaan ku yahay islaamku wuxuu islaam ku yahay cibaado waxay cibaado ku tahay bitawxiid illahi tabaaraka wa tacaala bas haddii tawxiid la waayo iimaan ma jiro haddii tawxiid la waayo islaam ma jiro haddii tawxiid la waayo cibaado ma jirto saha ah maadaama saas ay tahay islaamnimada iyo iimaankii cibaadada saxiixiga ah ay ku dhisan yihiin asaas u yihiin atawxiid waxaa lagama maarmaan ah oo waajib ah hee in la barto tawxiidkii soo ma qof iimaankiis ma ansaxayo ilaa bitawxiid islaamkiisi ma ansaxayo ilaa bitawxiid cibaadadiisi ma ansaxayso ilaa bitawxiid markii ay noqotay waxaa laga maarmaan ah laabudda min tacalumi tawxiid tawxiidka in la barto min tacalumi alcaqiida waltawxiidu juzun min alcaqiida altawxiid alsunna aliimaan alcaqiida dhammaantood hal meel ay dhasa iskula soo biishabanayaan tawxiid waa juzun min alcaqiida qeyb ka mid ah caqiido cilmu tawxiidi wahuwa afdal lculuum alsharciya cilmiga tawxiidka minha tamaha waa afdal afdal lculuum alsharciya culuumta sharciga ah way badan tahay funuunay leedahay kan ugu fadli badan wax ka fadlo badan aysan jirin waa cilmu tawxiid waa cilmu tawxiid cilmu tawxiid qabla kuli shayin min alculuum albaaqi alsharciya cilmu tawxiid mid kasta asaga ka horeeyo culumta kale oo sharciga waad ogtihiin nabigeena calayhi salaatu wassalaam markii ilaahay u soo dhiibay risaaladan muxamadiyada ah dacwada iyo diinkii meeshii ka bilaabay waad og tihiin muxuu ka bilaabay atawxiid بالتوحيد بضعة عشر سنة مدته قوية راي توحيد أما طبعا سنو توحيد كليس فقط وحكى لما صوم مجري صلاة مجري زكاة مجري حج مجري توحيد كليس وأساس كل شيء قف مسلم كأكتيس أساس كيس واي wadhistiisa taas maxay tusinaysaa muhimnimadiisii toban sino tawxiid keligiisay iskugu yeeraayeen yaa nebiga ugu yeeraayay dadka wax kale maaha tawxiid keligiis idan wax la sahlanaya ma aha markay saasay tahay marka waxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo wixii tawxiidkaasi lagu fahmi lahaa qofka ku rumayn lahaa oo ku qaadan lahaa barashadiisii inuu ku dadaalo waayo waxaan dhahanay tawxiidku waa juz min alcaqiida kamid ah waa caqiido caqiido waay caqiido caqiido maxay tahay caqiido waxaa waaye culammada waxay ku tilmaameen sharci ahaan ama istilaac ahaan waxaa la yidhahdaa xukmu dihni aljaazim fain daabaqa alwaaqica fahuwa saxiix wain khalafahu fafaasidu walwaaqicu huwa alkitaabu wasunna waxaa la yidhaahdaa alcaqiidatu hiya xukmu aldihni caqiida waa la yihahdaa xukmu aldihni maskaxda hee xukunkeeda la yidhaahdaa in maskaxda wax lagu xukumo maskaxdaada inaad wax ku xukuntid xukmu aldihni addaal والها والنون حكم الذهن ذهني وعلى رضا مسكح قلبي إيو مسكح وصل الشقين يعني أما عقلي مس قلبي إنه وحكمه يا لهذا قلبي إنه وحكمه أما مسكح إنه وحكم طول هذا الجازم حكم كاس أقون aljaazim xukmu dihni aljaazim go-an go-an maxaa laga wadaa shak aysan ku jirin waay xukmu dihni aljaazim go-an waay fain waafaqa saxiixa ama fain daabaqa saxiixa waaqica dheh fain daabaqa alwaaqica fa saxiixun fain daabaqa ama fain waafaqa isku mid waay fain waafaqa xukunkaasi dihnigaasi haddii waafaqo alwaaqica sada xaqiiqada ay jirto haddii oo saxda waafaqo sada xaqiiqada jirto haddii u waafaqo fa saxiixan fain daabaqa alwaaqica fa saxiix haddii waafaqo sida waaqiciga ah jirto fa saxiix waay waa sax wain khaalafahu fa faasidun haddii waaqicigii khilaafo faasid waay waa mid fasaaday ibr ah saxiix ma ah waaqicigina maxaa waay walwaaqicu huwa alkitaabu wasunna walwaaqicu huwa alkitaabu wasunnatu waaqiciga kitaabka iyo sunnada waay haddii xukunkii dihniga ahaa aada qalbigaadii ka go-aansatay waxaan inay saas ay yihiin maskaxdaadaad ka go-aansatay waxaan inay saas ay yihiin waafaqo sida saxiiga ah oo kitaabkii waafaqo sidii aada go-aansatay kitaabkii waafaqsan tahay sunnadii waafaqsan tahay hee ictiqaadkaada muxuu noqday saxiix waay haddii waaqicigii khilaafay wixii aada go-aansatay waaqicigii khilaafsan yahay kitaabkii khilaafsan yahay sunnada khilaafsan tahayna khilaafsan yahayn maxaa noqonaa fasid wax tira maayo ictiqaad fasid ah waay kaasaa la yidhahdaa xukmu adihni aljaazim fain dabaqa alwaaqica fasaxiix wain khaalafahu fafaasid waalwaaqicu huwa alkitaabu wasunna ictiqaadkaasi caqiida ayaa kaas caqiida la yidhaahdaa caqiida kaas ayaa la yidhaahdaa idan caqiidada in la barto waa waajib caqiidadu waxaa kamid aan dhahnay tawxiid tawxiid in la bartana waa waajib caqiidada saxiixga ah saaxiibkeeda tunji saaxibahaa fi dunya min albidac wa fi laakhirati min annaar walcaqiidatu saxiixatu tunji saaxibahaa min annaar fi dunya min albidac wa fi laakhirati min annaar ogow haddaba dhowx haddaba caqiidada saxiixiga ah saaxiibkeeda adduunkan markii la joogo waxay ka badbaadinaysaa bidco bidco waay aakhirana waxay ka badbaadinaysaa naar caqiido fasahaaday way ka daran tahay adduunyo fasahaaday shaka kuma jirto caqiido fasahaaday faasid noqotay waxay ka daran tahay adduunyo fasahaaday adduunyadaada fasahaado iyo caqiidadaada fasahaado waxaa daran caqiidadaada fasahaado diinkaada fasahaaday waay qofkan wuxuu ku soconayaa calaa ariiqati salafi kugu soconayaa bilcaqiidati saxiixa caqiidada saxiixga ah tufariqu bayna alxaqi waalbail waxay kala saartaa xaqi iyo baailka xaqi iyo baailka kala saartaa wa tufariqu bayna alhuda waadalaal hanuunka iyo baadnimada ayada kala saarta qofkan waa hanuunsan yahay waa hanuunsan yahay iyo ma hanuunsana waa loonsan yahay maxaa lagu kala saaraa bilxaqiida qofkan waa loonsan yahay ma loonsana maxaa lagu kala saarayaa bilxaqiida walaalayaal sida aad ogtihiin waxaan joognaa zaman kahurat fiihi alaxzaab wa kahurat fiihi alfitan zaman oo axsaabtiisii kooxaysigiisii badan yahay ururkiisii badan yahay ayaan joognaa fitantiisii badan tahay ayaan joognaa xaqiiqatan wax aad kaga badbaada kartid ma laha bacda tawfiiq illaahi tabaaraka wa tacaala aada ku waafajiyey caqiidada saxiiga amud aqida saxiixa mooyaane qofkan diinuu sheeganayaa dad inta badan muslimiin si guud sa gaar ahaanna way kala duduwan yihiin qolona way qaldan tahay qolona way saxsan tahay maxaad ku kala garanaysaa adii qofaan qaldan qofaan saxsan bilcaqiida saxiixa shaka kuma jirto imas oo firaq ku jirto waddankeeni soomaaliya gaar ahaan caalam alislam iska badaaya imise firqo ku jirto waddankeeni iska baddaaya fi caalam alislaami inta kale way badan tahay soo maha maxaa ku kala garanaysaa kulligood ma saxsan yihiin maya inay saxsan yihin ninkan maxaa ku kala garan kartaa bilcaqiida waay shaka kuma jirto qofka haddii caqiidadiisii saxiixiga aan ahayn madhabkiisii oo caqiidadiisii manhajkii salafi saale aan ahayn axsaabka ta ma kala garanayo axzaabta hataa ma kala garanayo ciddii rawa iskala soconaya ciddii rawa la saaxiibaya wixii ninkaasi xaalkiisiiba ma oga bilxaqiiqa wax kale laguma kala garanayo qofka saxdiisi iyo qaladkiisi ilaa bilcaqiida saxiixa firaqda waxaa lagu kala gartaa caqiidada haddii aad caqiidada saxiix noqoto tii salafka noqoto qofkii khilaafsan taas markii waxaa kuu soo baha inay qaldan yahay ninkan qofkii caqiidadiisii taabit aan ahayn maanta kooxdana ku biiraya beri taasa ku biiraya saa dambe taasa ku biiraya markii dambe meeshii ku dambe lama ogba ma aragteen saas ha qof waad arkaysaa saddex kooxooda soo maray ku leeyahay oo firaq haddii markii hore asaaskiisii si fiican loo qoto dheereeyay meeshaas ma gaari lahayn waxaas dhan ma dabaaleen dad baadiya soo maray idin ku jiraa idinka baadiyada duurka ah geedo ayaa ku yaala soo mara geed geedaha ka dheer kana yaryar dhuuban geedaha ka sare shishe kor aadaaya ma arkeen dhaanyeerta iyo dadka inta badan maraa qaarkood intii kor ay ka saaran tagaan soo qabsaneen ilaa dhulka agtiis soo gaarsinayso haddii laga leexdo laga dafa soco kor aadayso haddin mid kale haddii dhinacaasi u leexiyo la leexinayso sii soo daayana kor soo aadayso geedkaas ma taqaanaan maxaa la yihahdaa laamalooshe saxiix waay qof caqiidadiisii aan sugnayn waa laamalooshe waa saxiix geedkaas laamlooshadaasi ah qof kastoo markii ura waa lagu ciyaara soo maa qof kastoo meeshii asaga u leexiyo ee u leexinaysa soo maa kana qabsanaa dhulka agtiisu geynaya waa kaba waa ka waa iska daynayaa mid kale haddana waa soo qabsanaya dhinacaas ay u leexinaya waa sii daynayaa qof kasta meeshii u leexisado yaa ula leexinaysa taduuru kulu waaxidin haydu daara idan qofka haddii caqiidadiisii aan dhisnayn saas waay xaqiiqatan waa saas qof in in wax badan ilaahay weydiisto thabaat haddana ku dadaalo caqiidadaasi saxiix qof kasta waa kuu imaanaya wuxuu ku leeyahay anigaa saxsan kaas muxuu ku leeyahay anigaa saxsan kaas muxuu ku leeyahay anigaa saxsan maxaa ku kala miisaami karta marka adeeg bilcaqiida caqiidadaasi waa in lagu dadaalo muhim jiddan waa asaaskeeni oo dhan intaa kadib waxaan bilaabaynaa insha allahu tacaala fani ku saabsan fanigaasi caqiidada ee kitaab ku saabsan faniga caqiidada oo la yidhaahdo halaathatu usuulin wa adilatuha oo magaciisa la yidhaahdo halaathatu usuulin wa adilatuha saddex asal iyo adiladoodii magac magacaasuu leeyahay magaciisii waa sidaas halaathatu usuulin wa adilatuhaa kitaab yidhaahdo usuul ee saddex usuul oo iyo adiladoodii saddexdaas asal adiladoodii kitaab la yidhaahdo ayaan bilaabi doonaa yaa qoray markii u soo laabano qofkii qoray ma ka sugan yahay iyo magacan hadda aan sheegnay sax miya intaasaan ka hadlaynaa insha allahu tacaala kitaabkaasi waxaas kale oo qoray shaykhulislaam moxamed ibnu cabdilwahaab ibn سليمان ابن علي بن محمد بن أحمد بن راشد النجدي التميمي حسكاله ننكي لي هذا شيخ الإسلام محمد مجيسي لي هذا أبيه سينة عبد الوهاب هذا هاي أبويه سينة sulaymaan ibnu sulaymaan la dhahayay sulaymaan wiilkiis sulaymaan la dhahayay sulaymaanka aabihiisina ibnu cali ah cali la dhahaayo caliga aabihiisina ibnu muxamed muxamed la dhahayay maxamedkaas aabihiisina ibni axmeda dee dhahayay axmedkaas aabihiisna ibni rashid annajdiye wadankiisii waay atamiimiye qoladiisii ninkaas oo ka mid ahaa min alculamaai alqarni athaani cashar min alculamaa alqarni athaani cashar culimmadii qarnigii laba iyo tobnaad qarnigii ulama- culimmadii qarnigii laba iyo tobnaad ahaa ka mid ahaa wuxuu dhashay kun iyo boqol iyo toban iyo shan min alhijrati calaa saaxibiha afdal asalaati watasliim markii laga joogay hijriyada nebiga calayhi asalaatu wassalaam kun iyo boqol iyo toban iyo shan hijriyada laga joogay wuxuu ku dhashay magaalo la yidhaahdo cuyayna magaalo la yidhaahdo cuyaynata alcuyayna oo najib ka mid a cuyayna meeshaasi ayuu ku barbaaray qur-aanka ayuu dhameeyay isagoo toban sana aan gaarin qur-aanka markii xafidayna dalabulcilmi ayuu bilaabay aabbihiisii caalim buu ahaa cabdulwahaab aabbihiis ah wuxuu ahaa caalim aabbihiis waxba ka bartay cilmiga awowihiisii sulaymaanna caalim buu ahaa naftirkiisii caalim buu ahaa awowihiisii idan ase wuxuu ka soo jeeday baytu he diin ama usratun diiniya baytu baytun he usradiisa diin loo yaqaanay cilmiga dalabkiisii aada ugu dadaalay wax inta badan oo ku barbaaray madhabta oo ah xanaabilada madhabta wuxuu ku barbaaray madhabka xanaabilada xanti dambe aada iyo aada ugu dadaalay oo ka faa'iidaystay min kutubi sheekh ilislaam ibni taymiyata raxmatullahi calayhi iyo wa tilmiidihi ibn alqayim raxmat ullahi cala aljamiic aad iyo aada ugu faa'idaystay wuxuu ka mid yahay idan sheekhaasi min culamaa ahli sunnati waljamaaca dadka diinta ugu yeeray wax badan waa lagu imtixaanay wax badanna markii dambe wuxuu usoo guuray magaalada la yihahdo addirciya addirciya magaalada la yihahdo usoo guuray markii magaalada asaga joogay in badan lagu imtixaanay khilaaf weyn oo ka dhacay ilaa dilkiisii loo soo tashaday wuxuu usoo wareegay meesha la yidhahdo addirciya meeshaasuu ku dhintay wax badan markii asaga ku diraaseeyey tawxiidka iyo ilaahay diinkiisii wuxuuna dhintay kun iyo laba boqol iyo lixdii kun iyo laba boqol iyo lixdii hijrigii markii laga joogay haddii kun boqol toban iyo shan dhashay oo dhintay laba boqol iyo kun iyo laba boqol iyo lix cumrigiisii masuu jire sagaashan iyo kow sagaashan iyo labana waa la sheegaa laakiin xisaabtaasi markii laga jiro waxaa soo baxaysa sagaashan iyo kow sino cimrigiisi intaasuu jira cimri barakahaysan ayaa ilaahay siiyey uu khidmaynayo fi diin illahi tabaaraka wa tacaala kitaabka hadda aan sheegnay magaciisii marka waxaa qoray sheekhaasi markii aan soo khulaasayno goortaasna dhashay goortaasna dhintay qarnigiisii nintaas ahaa culamaa ahli sunnana ka mid ah mujadid buu ahaa ilaahay diinkiisii ku cusboonaysiiyey xilligiisi idan wuxuu qoray sheekhaasi kitaab kutubo farac badan oo ka mid yahay kitaabka hadda aan sheegnay magaciisa kitaabkaasna waa ka sugan yahay kitaabkaani inuu asaga u qoray sheekha usuul halaaa ama alaaat usuul ama alaaat usuulin wadilat inuu qoray waa ka sugan yahay mashhuurun bayna alculamaa inuu ka sugan yahay waa xaqiiqo waay isaga qoray haddaba kitaabkii magaciisa hadda aan sheegnay culimada magaciisii waa isku khilaafan kitaabkaani waxaa ku sugan magaciisii sabcatu aqwaal ama sabcatu asmaa ayay u sheegaan toddoba isim magaciisii saasaa la yidhaahdaa saasaa la yidhaahdaa saasaa la yidhahdaa wax badanay sheegaan waalmashhuur alusuul athalaata waalasax halaathatu usuulin wa adilatuhaa warka ma fahamteen sida aan baxday waagihii dembe waayihii dembe sida aan baxday oo faaftay shuhrowday waxaa waaye in la yidhaahdo alusuul athalaatha sida asaxga ah saxiixa ah waxaa waaye halaathatu usuulin wa adilatuhaa sawaabka saas alusuul halaatha way jirtaa laakiin risaalo oo tan ka yar waayo yar oo ka ballaabanayso usuusha keligeed ka hadlaysa usuusha keligeed tan ma aha usuul halaata tan ma aha waa mid kale risaalo kale waay tan hadda aan haysano aan rabno inaan ballaabano waxaa la yidhaahdaa halaathatu usuulin wa adilatuhaa saddex asal iyo adiladoodii magaca saxga ah waa saas kan shuhrooway oo mashhuurkan waa soo sheegnay risaaladaani aan rabno inaan ballowno waxay ku kooban tahay mar dambe ayaan sheegaynaa insha allahu tacaala intii ay ku kooban tahay oo musanifka kaga hadlay ka hor marka waxaan leenahay aan kusoo gabagabeynaynaa maantaani kitaabkii usuul halaathaha ama halaathatu usuulin waadilatuha la iskugu yimid insha allahu tacaala ilaahay waxaan weydiisanaynaa sida hadda noogu suurtageliyey balowgiisii in dhammaadkiisii noogu suurtageliyo iyo wixii ka dambeeya oo aan rabno insha allahu in isku faa'iidaynaba waxaa la rabaa marka kitaabkan in lagu dadaalo iyo wixii ka dambeba iyo kutubta kaleba dadka inta badan maalinta kitaab la bilaabaayo xuduurkoodii waad ku farxaysaa laakiin fii khilaali usbuucin aw usbuucayn waxaad arkaysaa dadkii xaggee loo kaxeeyay isdhahaysaa aawe dadkii xaggey aadeen meel kalena ma aadinay way joogaan sidaasi ka mid ma aha min aadaabi dalabat alcilm kitaabkii aada bilowdo bilowgiisii aada joogto waxaad ilaahay weydiisanaysaa in horta imaatankiisii hee aada kaaga dhigo dartiisii alla dartiis waxaad u baranayso haddana waxaad weydiisanaysaa in ilaahay fahamkiisii iyo barashadiisii iyo xuduurkiisii kugu kaalmeeyo ilahay weydiisatid wa kadibna dawaam ayaa lagaa rabaa dawaam ayaa lagaa rabaa maanta darsigaas tag laba maalmood kadib waqtiba waa u waayey waa fahmi waayey haddana mid kale lasoo bilaawaya tag haddana mid kale lasoo bilaawaya tag maanta si wax loo sheegay soo fiiri bal haddii ku anfacna waa tagaysa haddii kale waa ka tagaysaa lama rabo baahiyaa la rabaa waa udu leedahay darsigaas u imaanayso iska ilaaliya marka maanta insha allahu intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa ha lagu dadaalo ha lagu dadaalo ha lagu dadaalo وجزاكم الله خيرا وبالله التوفيق بارك الله فيكم